hooyo sawde bishaar waa hooyo soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaana ismaamulka wajeer waxayna ka mid tahay dadka abaaraha ka jira wajeer awgeed u soo hayaamay dowlad goboleedkan gaarisa xoolahana la soo doontay meel ay ugu noolaadaan balse toban neef oo lo ah oo ay la imaatay duleedka magaalada gaarisa ayay inoo sheegtay in sagaal ka mid ah ay ka dhinteen halka kii u soo harayna ay keentay suuqa magaalada gaarisa lacag yarna u galay kadibna ay ku gadatay lacagtii shan neef oo ari ah halka shantii neefna ay afar ka mid a ka dhinteen abaaraana soo kicisa lo-aan soo qaata looda waa iga dhammaata xaggan xoogo ay ku dhammaadeen tobankiin soo qaatine waxna gaariga waa ku dhammaadeen wixii soo herayna fadhiga ay kakac waayeenoo la deji hal neefaa ii soo heray halka neefaan soo rigday suuqaan geey afar shan iyo toban kunaad ii galay shanaa cashuur loo goostay afar iyo toban kun iyo shan boqol baa ii soo hertay inta yar aan iri yar ku gatay shan neef oo eri aan ku gaday waa iga dhammaatay afar waa iga dhammaatay waxaa ii soo heray hal neef oo eri ah ilmihiina dhulkiin ka soo tagay iga jiraan hal neef oo eri aan la jiri waan rafaadsanaay odayaar khayr allaha siisa reegaarisa noo imaaday wayna noolaysa qaraaba on la jiri oon golla koob cabbaay anoo meesha ku rafaadsanaa lii soo qaaday
hooyo sawda bishaar ayaa sheegtay in caruurteedii uga soo tegtay arbajhani oo ka tirsan ismaamulka wajeer oo aabahooda curyaanna halkaasi uu la joogo waxay haystaana aysan jirin welwel badanna arrintaasi ay ku hayso muslimiinta ayayna ka codsatay inay garab istaagaan gargaarna loo sameeyo codsanaa muslimiinta inay i saacadayso eri dameer wixii lii heli kara in liigu saacadeeyo lii noolayaan raba xoola dhaqataan nahaay becshare iyo magaalo meel laga gala ma aqaano xoolaha yaraan ku noolaay xoolihii waa i dhaafeen xoolaha unbaan naqaanaa xoolihii in lii gado oo lii gargaara unbaan rabaa ilmo yaryaroo dhaldhalloon dhiil kala sugaynaan ka soo tagay duqiin la joogaylin waxaa jiraa arbajahan haddiisla jirana waxaas taaranaa ma laho waa nin iska curyaan ah ilmihii waan ka soo dheeraaday murug baan luhurdilaa yahay
dhanka kale aadan bila oo ah guddoomiyaha curyaamiinta ismaamulka gaarisa oo hadda hooyadan soomaaliyeed ay gurigiisa joogto kana mid ahaa dadkii ka soo waday duleedka magaalada gaarisa oo ay markii hore ku sugneed ayaa ka warramaya xaaladda maama sawda bishaar isagoona muslimiinta u weydiiyey inay garab istaagaan hooya sawda hooyadan waxaan la kulannay ayadoo meel iska jiifto oo dadkii hadda aan ku soo darsamaynin oo meel cidlo kaligeed jiifto geed hoostiisa aan ugu tagnay annagii alaabta keennay waxaan weydiinay maamada maxaa ku dhacay oo meeshan u jiiftaa waxaana la yidhi maamadan xoolihii yaraayo intii la imaaday kulli way dhaafeen oo way ka dhammaadeen toban neef iyo dameer ay la imaaday oo lo ah tobankiin sagaalaa ka dhimatay oo dameerkii ku jiro marka hal neefaa u soo haray neefkii suuqay geysay lacag shan iyo toban kun ay soo siisatay lacagtii shan neef oo ariga ku soo gadatay arigiina haddana wuu ka sii dhammaaday hal neef keliya u soo haray marka maamada waxay meesha la jiiftaa ooy la ooynaysaa wax xoolo ay gacanta ku hayso ma leh wajeer inay ku noqotana si ay ugu noqotay garan laadahay markaasaa darteed meeshaas ay iska ooynayso iska jiiftaa habeenkii ma baryi gasho dharaartii meher gasho dad lama hadasho meeshaas ay iska jiiftaa ninkii koob shaha uu heli karo koobkii show u geeyaa qada meesha lagamaba yaqaano markaasaa darteed annagaa u tagnay waan soo wadnay anigii odayaashii ila socday ayaa meesha ugu tagnay waan soo qaadnay gurigeyga ayaan keenay istaal baan geeyey waan daaweeyey marka hadda anigaa hayaa markan waxay codsanaysaa waxayna ka imaaday meeshaasi arbajahana ka imaaday waxay kaloo ii sheegtay ninkii ay wada joogan ilmaha u dhashay waa nin curyaan ah haddana waa nin dhagool wuxuu isku darsaday curyaannimo iyo dhagoolnimo isku darsaday marka waxaan ku dhahay muslimiinta oo waddanka ku nool meel kasta daafaha adduunka meel kasta ku nool yihiin ayaan ku codsanaynaa in ay ku soo gargaaraan oy ku soo garab qabtaan muslimiinta aad iyo aad bay iskugu naxariistaan ninkii saco kale u dhib badan way u naxariistaan markan waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa gabadha walaasheenna ah oo reemiyi ah oo magaalo aqoonin oo wax kala aqaanin oo xoolaha keliya taqaano in ari loo gado dameer loo gado oo hataa wax ay dhaqato bal ay nafteeda nafteeda ay ku celceliso hadda labadii beri oo anis gurigay ay joogtay habeenkii ma hurudo waayu iska fadhida way fikiraysaa inay waalato ayaa khatar u tah marka waxaan codsanaynaa muslimiin dhammaan kii dibad jiro kii gudaha waddanka kenya ku nool kii meel kastaa jiro gabadhaa in lasoo garab qabto oo lasoo garab qabto oo xoolo yar loo gado oo ilmaheeda iyadoo nabad ay ku noqoto ilmihiiyaa ka waswaasan tahay xoolihii way ka dhammaadeen waxay gacan ku hayso male qofkii habeen dhaar buu iska oynayaa waxaan jeclaan lahayd muslimiinta dhammaan meel kasta oy joogaan ina maamadaas aanu garab qabanno oo annagoo muslimiin dhammaanteen aan garab qabno aniga aan ka mid ahay shaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa